tababar ka saabsan ay koranqaadowka xirfadda naqshadaynta sawirada ee garaafik design iyo way ballanqobaday ardada jaamacadda bariga afrika faracsha garooba tababarkunya dareeri muddo hal maalmood ee wayna biyaayey waxda tababarada warbaahinta puntland oo kaaladaasi jaamacadda bariga afrika faracsha garoobe qaar ku mid a ardadaya sheegay iniyo walbadan ku faa'iideen tababarka ka saabsanay xirfadda naqshadaynta sawirada koley waxaan rabaa inaan soo bandhigo koorsada intaa dhiganayay waxyaalaha ugu badan aan ka faa'iiday waxaas dhigi karaa waxaa noqotay qofka keliya hadda maanta suuqa shaqo tegi kara wax walba oo baahayana oo isagu dad u dhiiban jiray ama laga qaban jiray ama laga caawin jiray ama ha ahaato qof kale aan u dirsan jiray inaan maanta anigu ustaadkan allah sharfee aan ku filanahay wax kasta aan qaban karo shaqo walba oo ahaatana dhisaanadaneh aan ka qaban karo aan buuxin karo waxaan tusayaa taa daliil u ah brojecti aan soo sameeyey oo in badan aan soo waday macallinkuna garab igu siinayey koley ma aqaan waxaan ku qiyaaso abaalkiisa gadan maayo laakiin inaan shaqadaan soo qabtay aan la wadaago baan isku dayaya inaan marka koorsadan intaan dhiganayana koorso la mid ah hore uma qaadan oo photoshopka waxa hore uma soo baran intaa koorsada aan waday boqolkiiba boqol waxaas dhihi karaa maanta waa ku faa'iide haddii loo baahdo in mataqaanaa qof raba ama loo sameynayo ama meel loo sameynayo ama jaacadda loo sameynayo in aan u samayn karo oo aanan meel kale aanan la tegin waxaa kaloo ku xiga aan soo sameeyey koley injineer maax cali agaasimaha waxda tababarada warbaahinta puntland yo sheegay inuu sii wadi doonaan tababarka la xiriira naqshadaynta sawirada iyo weliba inuu deer sii doonaan dhammaan jaamacado kale ee kayaala puntland
runtii tababarka galabtaan soo bandhignay wuxuu ahaa tababar qiimo leh runtii adduunka maantay waxa weeye waa scalis waa xirfad it-ga markii la joogana qofka ardayga waxaa laga rabaa inuu skills leeyahay inuu xirfad leeyahay inuu soo bandhigi karo platform qurux badan hadduu kusoo bandhigi lahaa qaab badan hadduu kusoo bandhigaa youtube-ka haddii barnaamijyo kale runtii anigu xil walba iyo wakhti walba waxaan jeclahay inaan ardayda soomaaliyeed oo idinkoo kale ah aan waxgaadhsiiyo idinkuna aad berito mustaqbalka berito aad tihiin inaad dadka aad maaragtay berito niga siiriyeen idinkuna inaad sii gaadhsiisaan aqoonta aad halkaa u fadhidaaniin waxaa rabaa markaa barataan inaad dadkeenna aan ku celinno inaan maara dadkeenna u soo bandhigno haddii kale dadkeenna waxaa helaya dad kale oo aan maaragtay badanaan liid ahayn oo leadership ahayn marka idinkaan rabaa inaad meesha ka kacdaaniin tababarkaan galad soo dhignay oo graf dhisaynka ahaa oo ardayda kusoo bandhigaya loogooyinka iyo barnaamijyada kale oo ahaa istiikarada runtii barnaamij aad u qurux badan buu ahaa waana ku mahadsantihiin ardayda mar labaad mar saddexaad insha allah waana soo bandhigi doonaa intaana waan ka badin doonaa runtii barnaamijyada halkaan kusoo bandhignay oo ardayda soo bandhigeen waxaan rabnaa inay jaamacaddu ka faa'iidaysto ardayda ardaydu loogooyin bay soo bandhigtay waxyaalo badan bay soo bandhigtay waxaa la rabaa kambaniyadu inay ardayda ka faa'iidaystaaniin in maaragtay kambaniyada haddii wixii diyaara oo aydhikaara in loo sameeyo jaamacadda sidoo kale wixii aydhikaara in ardayda u sameeyaaniin iskoolada sidoo kale inaan loogooyinka aan firi ugu samayno iskoolkii rabaa in maaragtay dhisayn iyo waxyaalahaas oo dhan in ardaydu intay maara u tagaan ay firi ugu sameeyaan diyaar baan u nahay